waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii toddobaadlaha ahaa ee wicitaanka dhegaystaha waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya jamaal axmed cismaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha dhegaystayaal sida laga yaabo in intiina badan aad la socoteen toddobaadkii lasoo dhaafay waxaa magaalada minneabolis ee gobolka minnesota lagu soo gebagabeeyey xukunka dhalinyaro soomaali maraykan ah oo ilaa iyo siddeed gaaraya kuwaas oo lagu helay dembiyo ah inay doonayeen inay ku biiraan kooxda daacish amaba ay caawiyaan maxkamadeynta dhalinyaradan oo muddo soo socotay haddaba dhalinyarada soomaaliyeed ee dhibaatooyinkaasi wajahaya maxaa la gudboon maxaa looga hortagi karaya dhibaatooyinkaasi inay mutaystaan dhalinyarada door noocee ayay bulshadu ka qaadan kartaa wacyigelinta dadka soomaaliyeed iyo inaanay dhicin in dhalinyaro kale ay dabinno noocan oo kalaha ku dhacaan barnaamijka qodobadaas iyo qodobo kaleba waxaa igula qaadaa dhigaya oo marti igu ah sheekh cabdiraxmaan shariif oo ah imaamka masjidka daarulhijra ee magaalada minneabolis ee gobolka minnesota inta uu barnaamijku socdo shiikha waxaa su-aalo weydiin doona dhegaystayaasha qaar waxaa barnaamijka idiin soo saaray halkanna idinkala socotiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan kusoo dhowaada mar kale barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaana ugu horeyn dhegaystayaal sheekh cabdiraxmaan shariif oo aan khadka telefoonka magaalada minneabolis kula xiriiray aan weydiiyey inuu sharaxaadii naga siiyo dareenka uu soomaalida dhexdeeda ka dhex abuuray xukunadii lagu riday dhallinyaradaasi soomaalida ah waxaana uu ku warceliyey bismillahi alxamdulilah walaalo jamaalo marka hore adiga iyo idaacadda waxaan islaamaya assalamu calaykum raxmatullah waad mahadsantahay fursadan qaali ah xaqiiqatan arrintan marka hore waxaan doonaya inaan inaan aada uga xumahay inaan tilmaamo waxa weeye dareenka laga muujin karo waxa weeye waa arrin aada iyo aad naxdin ule laga xumaado dhalinyaro yar yar oo taqriiban aniguna da'dooda uun sagaal iyo toban jir labaatan jir laba iyo labaatan koo iyo labaatan in udhaxayso in uun qeybo kamid a xabsi aad u dhexdheer lagu xukumo muxuu ahaa aada iyo aadba xaqiiqatan wax looga xumaado weeye aada iyo aad wax looga naxo weeye waa murugo fara badan bay communityga ku haysaa waalidkii dhalay iyo maaragtay dadkaana ay si goona ugu sii haysaa marka waa damqasho xaggaasi xoog badan baa jirta xagga kaleeto waxa weeye dareenku in fara badan oo kamid a jaaliyadda muslimkaa guud ahaan culays fara badan bay ku tahay mar walba markii uun muxuu ahaa newska ama iclaamka si negativa fara badan loo soo galo oo lagu celceliyo oo lagu celceliyo iyada lafteeda maaragtay dhibaato fara badan bay ku tahay jaaliyadda guud ahaan muslimka gaar ahaan jaaliyadda soomaaliyeed lafteeda yani haddii uun dhowrkii biloodba aad newska usoo gasho si adoo wax lagaa sheegaya adoo kiisas noocan oo kala lagu eedeynayo iyada lafteedu waa dhibaato weye marka way yaro kala badbadan tahay dhibaatadu laakiin daraan fara badan oo naxdin leh muruge leh muxuu ahaa sumcaddii iyo iyada lafteeda dhaawaca intaasoo dhan way isugu jirtaa yacni waxa soo gaaray communitiga iyo qaabka dareenka u arrinkan sheikh waxaa jirtay in muddo aada fara badan ba soomaalida qaar gaar ahaan dhalinyarada la duufsanayay oo duufsigooda oo aada u socday qaar baa intay wadankii ka tagaan ay meelo kale intay aadaan ay kusoo dagaalamaan dabadeedna qaarkood ay meesha ku dhinteen qaarna weli iyagoo bixi raba la qabtay dhalinyaradan ay ka midka yihiin marka mis leedahay meesha waxaa ka maqan door ay bulshada qeybaheeda kala gedisan ka qaadan lahaayeen sidii dhalinyarada loo wacyigelin lahaa qeybaha kala gedisan ee bulshada guud ahaanba doorkooda meesha waa uu ka maqan yahay taasina ayaa keentay in dhalinyaradu si fudud loo duufsan karo wallahi jamaalo walaalo waa la is odhan karaa markii xaggaas dhankan laga fiiriyo inkastoo dee bulsho weyn oo iyada lafteedu soo qaxday oo soo burburtay oo waddan muxuu ahaa aada uga weyn timid inay suuragal tahay intay noloshaba la daalaadhacaysa la kaca kufaysa wax far badan ay ka hoos bixi kara ay suuragal tahay haddana arrintaa waa la is odhan karaa yacni waxaan kaloon meesha ka marnayn walaalow oo la doonaya ilmaanka in badan lagu hayo maanta qaabkan qalabkan technologyga iyo casriga iyo qaabka communicationku aad u sahlan yahay marka haddii xataa dadaal fara badan la sameeyo waxaa suuragal ah inayba adkaan karto ilmaha dhasha wiilya gabarba inaad ogaato isagoo kula fadhiya haddana wuxuu samaynayo inaad ogaatoba inay adkaan karto taana waa wax meesha ku jira weeye labadaasuba iyagoo ay jiraan haddana waxaa la hubaa in loo baahan yahay mas-uuliyad xoog badan in uu qaato waalidku mas-uuliyad mas-uuliyad xoog badan inay qaataan muxuu ahaa qolooyinka aimada culimada masaajiddu mas-uuliyad xoog badan inuu qaato muxuu ahaa communitiga dadkiisa waxgaradka ahu oo arrintaasu tahay waxa weeye waxan waa dhalinyaradeenii weye waa mustaqbalkii weeyaan iyagii iyo muxuu ahaa ummadiiba hadday dhib isu keenayaan sian uga hortagnaa yani in arrintaa la furo oo wadahadal iyo xiwaar iyo niqaash la furo sidan uga hortagnaa sidee baysan waxan wax lamida usoo noqonin su-aalaha in la isweydiiyaa waxay ila tahay inay muhim tahay si dhab ah oo xaqiiqa ana communitiga laftiisa uu wada hadlo oo la yidhaahdo xaggey muxua wax ay ka khaldameen siaan usixi karaa wixii khaldamay arrinta iyada ah yani gaar ahaana hadda waalidiintan in loo muujiyo muxuu ahaa damqasho fara badan xaqiiqatan in loo muujiyo oo lala gurmado iyada lafteeda wax meesha ku jiro loo baahan yahay weeyaan waa gartay haddaan soo xigno mid ka mid a dhallinyarada la xukumay warka uu maxkamadda ka sheegay waxaa ku jirtay in dhallinyarada dhibaatooyinka ay haystaan ay ka midka tahay isku dhaca dhaqanada dhexdooda tusaale ahaan markaa masjidka ay joogaan in culimmada iyo dadka qaar sida adigoo aad ka dhawaajisa wax badan lagala soconin waxuu qofku sameynayo sababta teknolojiyadda iyo waxaan la haysta darteed aawadeed dibadda markuu u baxana dadka caddaanka iyo qeyba kala gedisan markuu la kulmayo uu haddana dhaqan kale ama qofka uu ku dhacayo isku dhac dhinaca dhaqanada ah qof isagoo soomaaliya oo muslim ah haddana dibad markuu u baxo uusan wax badan ka garanaynin dhaqanada noocaasi oo kalena ay sababaan in uu ku jahwareero meesha uu asal ahaanba uu ka soo jeedo ama uu qofku yahay qofkan dabadeedna uu hal dhinac uun uu aad ugu talax tago oo wuxuu doonan uu ka samaysto arrintaasi ayaa dadka qaar waxay u arkeen inay tahay qayb ka mid ah dhibaatada waxa salka u ah ee dhallinyaradaasi ku habsadee makuu muuqataa taa adiga wallahi walaalo arrintaas waa xaqiiqo jirta weeye waa sidaa sheegta isku dhaca dhaqamada kala duwan sidaa haddii loo dhigo meelaha qaarkood la odhan karo waxa la yidhaha identity crisis oo uu isweydiinayo ilmaha yar ama dhalinyaradu yay yihiin ma muslim ba ma soomaali ba ma ma american ba ma isqaadan kartaa intaasu waa xaqiiqo jirta weeyaan waxaa suuragal ay tahay waalidkii iyo muxuua gurigii inuu ka helo fariin masaajidka inuu ka helo fariin communityga outsideka inuu ka helo fariin fariimihiina inay mararka qaarkood ayna isku meel u soconin baa suuragal ah oo haddii laga yaabo in lagu leeyahay muxuu ahaa diinkaagii hayso ku adkow oo saas oo saas waa sida saxda ay tahay markuu banaanka u baxaan wax wixii totally ka duwan boqol kiiba boqol ka duwan uu la kulmayo waxaa laga yaabaa inay suuragal confusionka ama dhibkaa u dareemi karo haddii uu joogo waalid aan fahamsanayn noloshan iyo qaabka u taallo oo isaga qaabkii loo soo koriyay inuu waxu koriyo doonaya meeshana ay taallo nolol ilmihii isagoo yarba uu go-aankiisa qaadanayo tahay afar toban jir baa tahay qof weyn baa tahay go-aankaaga gaar waxaaga samayso marka taa lafteedu iyadana inay ka timaado confusion ama wareer waa wax meesha ku jira weeye waxaa kaloo meesha walaalo ay aada u imanaya taa marka laga tago oo xaqiiqa aan inkiri karin ay tahay ninkani ama ilmahan waa madow waa muslim labadaasubana waa backage dhib a weeye markii lagu nool yahay maraykanka yani maxaa jira madow baanahay muslim baanahay waa bakejiyo culaysyo kaloo sii saaran weeye xataa markuu suu booliisku ula dhaqmayo markuu muslim yahay madow yahay way ka duwan tahay suu ula dhaqmayo ilmaha lamidka caddaankaa yacni marka taa lafteedu waxyaabaha ilmihii laftooda su-aal weydiinaya wadankii xorriyadda iyo cadaaladda aan usoo doontay haddii aniga laftayda booliiskan iila dhaqmayo iyada lafteedu waa wax meeshii ku jira weeye marka arrimahaasoo dhan waa wax la rabo in la adres gareeyo oo la tilmaamo oo waalidka uu fahmo masaajidda iyo culimadu ay fahmaan dadka hogaanka bulshada qeybaha kala duwan ay fahmaan dadka laftooda muxuu ahaa booliiska iyo law enforcement iyo bulshadan kaleeto laftooda iyagoo say ilmaha ula dhaqmayaano inay qeyb ka noqon karto ilmaha inay nacsiyaan wadanka iyada lafteeda in la tilmaamo waxaasoo dhan waxaad moodaa wax muhim oon u baahan nahay oo ay sa yani ay tahay si saxa in loo abaaro inay tahay yani waa tahay aad baad umahadsan tahay markan waxaan fursado siinayaa dhegeystayaasha khadadka telefoonada doonaya inay nagala qeyb qaataan barnaamijkan oo ay doonayaan inay su-aalo kaa weydiiyaan dhegeyste ayaa aan soo qabanayaa dhegeyste kusoo dhowow magacaaga deegaanka aad joogtid adigoo ku bilaabaya kadibna su-aasha aad weydiinayso sheekh cabdiraxmaan shariif imaamka masjidka daarulhijra ee minneapolis bismi illaahi raxmaan iraxiim magacaygu waa jamaal daahir suldoon waxaan joogaa gobolka illinois magaalada chicago runtiina waxaan anu kamid ahay communityga soomaalida ee maarata had jeer liidariskooda ah halkan chicago runtiina aad baan uga xumahay horta guud ahaan waxaa ku dhacay bulshada soomaaliyeed meel kasta joogaan iyo waliba dhalinyarta yaro iyo waalidiintoodaba anigoo soo koobaya horta dhowr su-aalood baan hayaa laakiin waxaan rabaa inaan kusoo noqdo su-aasha koowaad inaan sheekha weydiinayo marka hore horta waxaan salaamayaa sheekha sheekh cabdiraxmaan waan salaamayaa v o edana maaragtay wariyaheeda jamaalna waan salaamayaa su-aashaydu waxay tahay sheekh waxaan iskuweydiin lahaa meeshan afar shan shay in laysku xidho ayaan anigu horta aaminsanaa marka shantaas shay ma isku xidhan yihiin oo sidee baad isugu xidhan tihiin shantiina group waa ardayga ama wiilka soomaaliyeed ama gabadha soomaaliyeed ee ardayada ah waalidka culimada soomaaliyeed community leaderska ama hogaanta aqoon-yahanada iyo soomaalida iyo dowladda maraykanku shantiina xubnood wax wada shaqaynay ma idinka dhexaysaa oo xidhiir ma leedihiin oo ama bishiiba mar ma isku timaadaan ama dhowrkii bilooba mar ama wiigiiba mar oo xiriir inteleg baa idinka dhexeeya shantiina xubnood waa ardaygii waa waalidkii waa culimadii waa community leaderskii waa aqoon-yahanadii iyo dowladdii maraykanka su-aasheedu waa taa marka hore jamaal aad baad umahadsan tahay waxay la tahay iyadoo kooban waxaa la odhan karaa haa mayana waa suuragal in inay timaado yani waxaan doonayaa inaynan inayna inaga hoos bixin marka hadda ka hadlayna minnesota oo kaleeto jaaliyad lagu qiyaasaya toddobaatan kun siddeetan kun oo oo soomaaligu markay degan tahay wadan gobolkan ay ku baahsan tahay xataa hal meel wada deganayn way adkaanaysaa in la yidhahdo culimadeedii iyo ardadeedii iyo waalidiinteedii iyo communitygeedii iyo dowladdii inay meel isugu wada yimaadaan ama meel isugu wada keeno waxaa marka khas- khasab noqonaysa cid waliba siday u- u shaqayn karta inay u shaqayso anigu markaa markaa iska soo qaada hadda masaajid baan joogaa ardada iyo waalidiinta iyo culimada intaba xiriir baan leenahay yani marar fara badan baan xataa waxaan aan aan ku casuunaa masaajidka booliiska laftiisu inay dhalinyaradan la hadlaan oo qaabkii kareemka loo eh, muxuu dembiga loo galay iyo qaabkii looga hortegi lahaa iyo waxyaabaha dembi u noqon kara inay ay kala hadlaan yani marka markii dhan laga fiiriyo waxaan rabnaa inaynaan weli iloobin community cusub oo weli soo qaxaya oo soo burburaya oo laga yaabo kuwa inay bil ka hor yimaadeen kuwa inay labaatan sano ka hor j- eh, ka hor ay yimaadeen marka eh, arrintaas marka xataa mar walba dad dagan ama dhibaataysan ama aan fahmin systemkii ama eh, si si sahlan ah, looga muxuu ahaa ay suuragal tahay ilmahooda inayna ula socon karin way soo baxayaan kuwa intay muddo joogeen systemkii fahmay eh, noloshii fahmay eh, ilmahoodii iyaga isilaalin karana way joogaan yani laakiin markaad soo duuduuba su-aasha ha way jirtaa ardayda iyo waalidiinta iyo culimada iyo muxuu ahaa dadka waxgaradka iyo dawladdu wada shaqayn fara badan baa jirta yani jamaal aad baad umahadsan tahay adigoo n su-aasha wadaadku uu sheikhu kaaga jawaabay aan filayo inaad ku qanacday haddaad su-aal kale aad qabtid adigoo soo koobiya dhegeystayaasha kale khadka ku jirana fursadaan siin lahayn oo iyaguna doonaya inay n ka faa'idaystaan waktigooda waktiguna aad uu gabaabsaga yahay dartiis aniga ayaa waxaan rabaa inaan laba su-aalood oo barkan yar dedejiyo oon sheekha u dedejiyo oo aan u arko inay laba su-aalood muhiim yihiin waa tahay isku soo wada xo- koob isku soo duub labada su-aalood hal mar weydii labada su-aalood waxa weeye waa ta ugu horeysa ee maxaa idinka qorshaysan culim ahaan iyo intiina community-ga ah ee dadka dowladda dadka u shaqeeya dowladda maraykanka oo ah waxaan uga jeedaa dowladda sirdoonkeeda oo hay-adaha sirdoonka ah oo ah kuwa ugu horeeya ee dabinada ku rida dhalinyarta soomaaliyeed oo u liidgareeya una fududeeya tallaabo kasii qaadi lahaayeen iyaguna horgooda taasi waa su-aasha maxaa kale idinka qorshaysan dhalinyarta soomaalida ee basaasiinta ah ee u shaqeeya sirdoonka ee iyaguna ah inamada soomaaliyeed oo og in in nin soomaalida in dabinkan lagu ridayo laakiinse dawladdii la shaqaynaya oo ah kuwa loo yaqaano soomaalida gudihiin haddaad goys- haddaan imaad goyseen haddaan barkay kugu jirin ah kuwaana maxaa idinka qorshaysan waa dawladda oo iyada horboodaysa oo inamadii dabin ku ridaysa iyo dhalinyar soomaaliyeed oo la shaqaysa dowladda oo basaasiina maxaa idinka qorshaysan labadaas Eh, waad mahadsan tahay jamaal Eh, intaan sheikha aanan u gudbin barnaamijku barnaamijnu ka hadlayno sidii dhalinyarada en, dhibaatooyinka soo gaaraya en, looga hor istaagi lahaa ama looga wacyigelina bulshada ayaan ka hadlaynaa adigoo eedaynmo culus baad sheedinaysaa oo ay ka mid tahay in sirdoonada maraykanka ay qeyb ku yihiin in dhibaatooyin dhalinyarada loo geysanayo ilaa iyo haddeertan sirdoonkoona kama hadlayn arrintaas inay dhib- qeyb ka yihiin waxaan u malaynayaa in aysan en, ayaguna hadda qadka nogula jirin oo aysan arrimahaasi nagala hadli karin laakiin sidaan sheegay en, in aan ka cudur daaranayno inaysan ilaa iyo haddeertan aanan haynin dhinaca qof sirdoonka ka socda oo su-aalaha iyo eedeymaha aad jeedinayso laga yaabay inay jawaab ka bixin lahaayeen oo aan hadda barnaamijka eh, nagula sugnayn oo aysan nagala qayb qaadanayn waa saad u sheegta weeyaan jamaala waxay la tahay eh, mararka qaarkood waxaa muhima waxaa muhima inaan aada u fahamna arrin muhima arrintaasna waxa weeye dawladu waa dawlad oo shaqadeeday qabsan eh, ama cid ha u shaqayso soomaalihii ama iyanan u shaqaynin hadday cid soomaaliya xataa u shaqayso dee dadka loo shaqaynaya unbay kamid noqonayaan waxaasa muhima inaan hal arrin fahmno oo aada iyo aad ay muhim u tahay halka arrin waxa weeye eh, inta badan eh, wadamadan shuruucda iyo qaanuunka insaanku wuu jebin marar fara badan baa laga yaaba in lagu tunto laakiin shuruuc iyo qaanuun dadka kala hagta oo kala celisa ayaa jirta taasaa muhimka anagu as a community inaan baranno aan ogaano xuquuqda anagu aan leenahay eh, aan ogaano eh, waajibka anaga nalagu leeyahay taas ayaa muhim oy tahay oy lagama maarmaan tahay yani taas marka waa inta guud aan kusoo aan masaladaas aan doonaya inaan uga jawaabo Waa tahay.
Eh, dawladda dad baa u shaqeeya Eh, dad soomaaliyeed baa laga yaabaa dadka shaqeynaya dawladda ka mid yihiin maxaa jira shaqooyinka kale laga shaqeeyo weysan hadda inagu aan sheegayna wadanka markaad fiiriso ajensiyaadkan f b i da iyo muxuu ahaa tusaale ahaan homeland security iyo booliiska iyo ajensiyaad qarsoon maaha yani waa waa ajensi inta loo shaqo tago oo qofka uu uu maaragtay marka waxay ku xiran tahay arrimahaas markay yimaadaan haddiiba cu- cuqadkaasi uu yimaado waxay ku xiran tahay community-ga iyo looyaradiisa iyo dadkaas iyo haddii communityga si gooni ah loo dabagelaya ama si xaqdarro ah loo daba socdo ama si xaqdarro ah meelaha isugu yimaadaan lagu xoreeyo surveillance ama kaamarooyin arrintaa waxay ku xidhan tahay haddii aan cuqdadaa qabno inuu communitygu intuu is-abaabulo aan dhahno arrintana ma qabato arrintana sax ma aha qaanuunkay kasoo horjeedaa waxaana lagu hayaa dulmi sidaasaan u baahan nahay yani waa tahay aad baad umahadsantahay sheekh cabdiraxmaan shariif jamaal adiguna aad baad umahadsan tahay su-aashaadii iyo sidaad barnaamijka uga qayb qaadatay waa kaa mahad celinayna waa tahay dhegeystayaasha ayaan weli fursado siinayaa dhegeysto kale ayaa khadka ku jira dhegeyste kusoo dhowow magacaaga deegaanka aad joogtid ku bilow dabadeedna su-aasha aad weydiinayso sheekh cabdiraxmaan shariif imaamka masjidka daarulhijra asalaamu calaykum magacaygu waa xasan weeliye waxaan joogaa waddanka holland magaalada amsterdam ugu horreyn waxaan salaamayaa v o e da laanteeda af soomaaliga jamaal iyo sheekh cabdiraxmaan waan salaamayaa labadiinaba horta waxaan dareemayaa xanuun gooniya oo aniga saameynaya maadaama dhalinyaro soomaaliyeed uu jiilkayga oo kalea madadeyda oo kalea maanta ay lagu xukumay shan iyo toban sano iyo soddon sano in ka badan aniga waxaan dhihi karaa sheekh cabdiraxmaan inaan weydiiye rabaa sheekh cabdiraxmaan masaajidada soomaalida ee ku yaala amba london amba u s a amba qaaradda yurub aan dhahno aya kama yihiin dadka mas-uuliyadda saxdaa qaadanaya inay dhalinyaradaas ku biiraan ururadaas xagjiriinta sababtoo ah waxaan dareemayaa in masaajidadii soomaalida amba imaamadii soomaalida ay firqa firqa u kala qaybsameen qabiil qabiil u kala qaybsameen waxay waddanka looga soo tegan ay qurbaa ku hayaan aysan saameyn saxa ku lahayn dhalinyarada dhexdooda aad arkaysa dhalinyarada oo ay u kala qaybinayaan amba qabiil amba firqooyin oo ay isku heestaan waxyaabo wakti hore uga soo tegay waad mahadsan tahay xasan wehliye sheekh cabdiraxmaan shariifaan u gudbinayaa su-aashaada aad qabtid xasan ow aad baad umahadsan tahay waxa weeye aniga waxaan ahay dadka si kale ula kaftama muxua bulshadeena culimadu hadday qabiil u qaybsan tahay bulshada soomaaliyeed baa qabiil u qaybsan marka eeda goonida iyadu ma lehe bulshada soomaaliyeed ee qabiilka u qaybsan ba iyaguna kamid yihiin inkasta oo anigu aan ka yara duwan hon islaaha culimadu qabiil saasoo ma sii qaybsana laakiin hadday jirta xataa waxa weeye soomaalidu waxay odhan jirtay hal xaaraanu niri xalaala ma dhasho hadduu mujtamacu isagu wada qabyaalad iyo qabiil ka shaqaynaya de wadaadkiisuna mujtamacu kasoo dhexbaxaya meel kale ka iman maayo taa horta maxaan rabnaa inaan saa ufahamno oo bulshadu ay noqoto bulsho iyadu wanaagsan si ay wadaad wanaagsan usoo saarto hadday bulshadu xumaato wadaadkeeduna wuu xumaanaya taa waa intaasaan rabaa inaan uga jawaabo xagga qabiilka xagga firqooyinka aniga waxaan ahay dadka aada ugu dooda aragtida kala duwan inaysan wax dhiba lahayn maxaa jira walaalayaalow bini aadamku combyuter inta lagu shubo brogram marka la furo brogramkii keliya soo daynaya ma aha maskax buu leeyahay bini aadamku waxbuu taxliilinaya wixii la sheegay si si kala duwan baa loo fahmaya marka aragtida inay kala duwanaato dhawaa'if kala duwan ama firqado kala duwan ay soo baxaan ama jiraan ama jiri jireen waa shay dabiiciya way jiraan way jiri jireen way jiri doonaan waxaase loo baahan yahay inaan gaarno innaga oo aragti kala duwani ay jirto ma la wada noolaan karaa aragti kala duwan iyadoo ay jirto ma las ixtiraami karaa aragti kala kala duwan iyadoo jirto isku dan guud ma noqon karnaa sidaasaa muhiim inaan u shaqayno wadaadaduna inay sidaa fahmaan oo waxaan doonaya weliba wadaadada yurub iyo galbeedka ku nool inay ka bartaan mujtamacaadkan ay la joogaan en la joogno siday u nool yihiin oo dad iyagoo kala diin duwana christanku intaasoo qeybad iyagoo ah bay haddana wada nool yihiin oo is-ixtiraamayaan o isqadarinayaan marka waxaan rabnaa wadaadadu inay ka bartaan shanta masaajid ee isku muslimka wada ah ee wada ilaahay wada caabudaya inuu midmidka kala gaalayo islaamka ka saaro wax micnaha uguma fadhide adiguna muslim baa tahay kana waa muslim saan ku wada noolaana saan dartii guud uga shaqaynaa saan dhallinyaradeena aan uga celinaa ama draaga ama gangiska ama inay isis iyo al-shabaab iyo wax jini oo kale ku biiraan saan uga celinaa inay su-aalaha isweydiiyaan oo isweydiina ayaan doonayna marka aniga waxay ila tahay mushkiladan waa mushkilo guudo ina haysato weeye mushkiladaa guudo ina haysataana eedu cid gooni ah ma leh inagoo idil baa wada leh aqoon-yahanka soomaaliyeed kaalin weyn uu ka qaato bulshada qurbaha inuu badbaadiyaa ma jirto wayn ognahay marka wadaadadu waa dadka ugu roonee intaa hortaagan habeeniyo maalin weeye kii muxuu ahaa diintooda iyo akhlaaqdoodina u ilaalinaya kii dhibaato qaban uu kusoo carar weya marka waxaan doonayna aqoon-yahankii wadaadkii aabihii hooyadii dhalinyaradii rag iyo dumarba bulsho isleh oo isdoonaysa oo og inaysan kala maarmin doonaysana danteeda inay ka wada hadasho waxay ila tahay inaan sidaa u fikirna yacni waa taa aad baad umahadsantaha sheekh cabdiraxmaan ee dhegeystihi ugu dambeeyey ayaa markan fursad siinaya gunaanadka barnaamijka ayaanu kusii siqaynaa dhegeysta magacaaga deegaankaad joogtid adigoo ku bilaabaya dabadeedna su-aasha aad qabtid aad weydiinayso sheikha bismi illaahi raxmaan raxiim magacaygu waa maxamuud warsame oo jooga gabiley somaliland ugu horreyn waxaan salaamayaa martida barnaamijka galabta sheekh cabdiraxmaan shariif waxaan kaloo salaamaya dhammaan bahda v o eda iyo weriya jamaal inagana sheekh marka hore waxaan aada uga xumahay waxa ku dhacay dhalinyaradii soomaaliyeed dibadaha ku dhaqnay si aynu la wada socno maxkamadda magaalada minneapolis ay waxay xukumo adag oo xabsi ah ku riday saddex dhalinyaro ah oo soomaaliya oo lagu eediyey inay ku biiri rabeen kooxda daacish iyadoo dacwadoogayaashu ay sheegeen in raggan ama dhalinyaradan ay qalab ku taageeri rabeen kooxda daacish iyo inay qorsheynayeen inay u socdaadaan dalkaasi syriya kuna biiraan kooxdaas haddabana sheekh dad badan oo gudaha dalkii joogaa waxay rumaysan yihiin in kala qaybsanaanta jaaliyadaha dibadda ku dhaqanay sabab u tahay waxa ku dhacaya dhalinyaradii dibadaha ku dhaqnayd iyadoo waalidiintii culumadii iyo aqoonyahanadii kaleba ay ku mashquulsan yihiin siyaasadaha iska soo horjeeda ee gudaha dalka ka jira haddaba sheekh su-aashaydu waxay tahay maxaa sababay in dhalinyaradaasi oo haysta waxbarasho mid maadiya iyo mid diinadba nolol wanaagsanna ku nool deganna dal amni ka jiro wixii ay u baahdaanna ay ka heli karaan maxaa sabab u ah in dhalinyaradaasi si fudud looga dhaadhiciyo inay sameeyaan ama ay ku kacaan ficilo noloshooda burburinaya waad mahadsantahay sheekh cabdiraxmaan waa tahay shiiqan hordhigaya waan ku maqlayaa maxamuud aad baad umahadsanta walaal jazaak allah kheer waxay la tahay waxa sabab u ah hadda inaanan kusoo koobi karin daqiiqad iyo labo ama in ka yarba waxaan ognahay arrintan inay iska tahay wax guud oo dhalinyaro fara badan oo soomaaliyeed ama aan muslimiin oran karo kasoo jeeda xaggaasa yurub iyo australia iyo meelo badan ka tagtay kuwa kalea laga yaabaa inay canada ka tegeen kuwa maraykanka ka tegaya oo ka tegay kuwa hadda iyagoo tegi lahaa la qabtay marka horta waa mushkilad guud weeye maxaa keenaya maxaa sababaya waxaa laga yaabaa de daraasaad iyo inay u baahan tahay iyo hulo fara badan laakiin waxaa la hubaa waxa keenaya inay tahay ilmo yaroo dhalinyaro ah oo aan aqoon ku filan lahayn inay cidi u gacan haadisay oy duufsatay ke kadibna waxa la yidhahda muxuu ahaa brain wash oo maskaxda inta laga dhaqay loogu gacan haadiya xaggaasaa janno iyo waxaa doonaysa laga helayaa taas un baa lagu soo koobi karaa laakiin wax research fara badan baa laga yaaba arrintan inay u baahato taa waa intaas weeyaan qaybtii kale ahayd kala qaybsanaanta aada uga celin mahayo waxay la tahay kala qaybsanaan way jirtaa laakiin qaabka laga sii dhigayo oo ah inay dadku kala qaybsan yihiin inaysan biyo kala cabin masaladaasi sidaas sax uma aha laakiin inaan kala qaybsannahay gudaha iyo dibadba ku kala qaybsannahay waa arrin jirta oon la inkeri karin oo qorax bar qorax barqasacaba laguma qarin karo way taallaa way muuqataa waa xaqiiq weeye laakiin haddana qaabkaas loo suuraynayo oo ah dadku inaysan waxba isla qabanin waxba isla wadin arrintaasu sax ma yar aha dadaal fara badan baa jira waa la wada shaqeeya yani hawlo fara badan baa la qabtaa laakiin waxaan u baahan nahay maca daalika wax badan baa naga dhimanaya inaan wax badan isweydiino maxamuud adiguna waad mahadsan tahay sheikhan waan u mahad celinaynaa gunaanadka barnaamijka ayaan soo gaarnay sheekh cabdiraxmaan ugu dambeyn maxaad kusoo gabagabaynaysa oo ad is leedahay dhibaatooyinkani ka jira bulshada dhexdeeda ah keenayana dhibaatooyin kale inay sii dhashaan aad fikrado aad usoo jeedinayso iyo talooyin dadka soomaaliyeed oo laga yaabay in lagu najaxo ama aad is leedahay waxbay ka tari karaan walaalo waa su-aal aad u fiican weeye walaalo waxaan soo jeedinaya marka koobaad dadka soomaaliyeed ee kusoo yimid wadamada galbeedku inay fahmaan inay wadamada qeyb ka mida yihiin taariikhdu waxay ina baraysaa jamaalow ummado soo guuray oo wadamo kala yimid oo dhammaantood dib u noqday oo meelihii ay kasoo guureen dib ugu noqday ma dhici mana dhici doonto saas darteed haddii xataa qof iyo laba ay naga noqdaan ama one percentage waxa la yidhahdo ama boqol kiiba saddex ay noqoto dadka intiisa kale ma noqonayaan waxaa marka la rabaa inaan ku talagalno si aan ugu nooloonaa halkan inaga oo muslimiina su-aashaas marka inaan isweydiino waa muhim weeye tan markaan usoo koobo si deg dega usoo ururiyo waxaa la doonayaa ardayga iyo waalidiinta iyo culimada iyo communityga iyo dawladdu inay isku wada dan noqdaan dantuna ay tahay ilmahan yar in la badbaadiyo waxbarashadiisii la badbaadiyo noloshiisii la badbaadiyo jiritaankiisii la badbaadiyo intaa wada inaga wada dhexaysa weeyaan akhlaaqdiisa iyo diintiisa in la badbaadiyo community walba isaga ayaa iyo si gooni ay ugu xil saaran tahay marka akhlaaqdii iyo diinta inaan u badbaadino innaga ayaa la inaga doonayaayo waxaa laga rabaa waalidkii iyo iyo communitigii iyo culimadaas wadata ayaa laga doonaya marka waxaan ku soo koobaya waxa weeye inaan wada shaqayno oo dad isku dan ah inaan nahay aan ogaano taas ayaa la doonayaa yacni aad iyo aad baad umahadsan tahay sheekh cabdiraxmaan waktigaagii aadna siisay iyo sida quruxda badan ee barnaamijkaada inogala qayb qaadatay waa kaga mahad celinayna adaan badan walaal jazak allah kheer asalaamu calaykum waraxmatullah calaykum asalaam waraxmatullah barakatu intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa dhegaystayaal barnaamijka wicitaanka dhegaystaha barnaamijka toddobaadkan waxaa marti inoogu ahaa sheekh cabdiraxmaan shariif imaamka masjidka daaralhijra ee magaalada minneabolis ee gobolka minnesota ee waddankan maraykanka waxaan u mahad celinayaa sheikha iyo dhegaystayaasha kale ee barnaamijka inagala qayb qaatay barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan tan iyo kulan dambe saaxiibadan dhegaysanaya dhammaantood isku duuban waxaan idinkaga tegayna sidaas ismaqal dambe xiiso leh nabadgelyo